garsoore maraykan ah ayaa shalay saddex nin oo caddaan ah ku xukumay shan iyo labaatan ilaa iyo soddon sano oo xarig ah kadib markii lagu helay inay doonayeen inay weeraraan masaajid ay soomaalida ku leeyihiin magaalada garden city ee gobolka kansas ee dalkan maraykanka warbixintan ay wakaaladda a b ka qortay arrintan waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac saddexdan maleeshiyada oo u xidhnaa inay qayb ka ahaayeen shirqool loo maleegayay muslimiinta ku dhaqaana koonfur galbeeda gobolka kansas ee dalka maraykanka ayaa shalay tobannaan sannadood lagu xukumay kadib fadhi xamaasad badan lahaa oo markii dacwadda la dhegaysanayay uu mid ka mida dadkii la beegsanayay yidhi fadlan hana nicina eric melgren oo ah xaakim degmo ayaa batrick steen oo ku eedaysnaa inuu hogaaminayay ku xukumay soddon sano xadhiga halka cartis allen oo sameeyey qabyo qoraalka ay ku howlgelayeen kooxdu isna lagu xukumay shan iyo labaatan sanno xadhiga iyadoo gafin white oo mas-uuliyiintu ay sheegeen inuu gacan siiyey sidoo kalena guri uu leeyahay uu ku tijaabiyey walxaa qarxa isagana lagu xukumay lix iyo labaatan sanno xadhiga qorshahan ayaa fashilmay kadib markii mid ka mida maleeshiyadan uu wargeliyey ciidanka xaakimka ayaa diiday codsigii garyaqaanka difaacaya oo ahaa inuu ku xisaabtamo jawiga kala qaybsanaanta siyaasadeeda taasoo keentay in nimankana ay shirqool u maleegaan inay qarxiyaan masaajid iyo guryo ay degan yihiin soomaalida u soo hajiray magaaladan hilibka lagu qasacaadeeyo ee garden city taasoo laba boqol iyo labaatan mayl amaba saddex boqol iyo shan iyo konton kilomitir ee galbeedka ka xigta magaalada kale ee wiija maalintii ka dambeysay doorashadii laba kun iyo lix iyo toban dacwad ogayaasha ayaa soo bandhigay muuqaal uu duubay mid ka mid ah soomaalida soo golootiga ah ee bamka lala beegsanayay waxaana qayb ka mid a muuqaalkan ay gabadh la yidhaahda ifraax faarax ku leedahay fadlan hana dilina fadlan hana nicina idima dhibaatayn karno cartis allen oo da-diisu ay kobiyo konton jir tahay ayaa marula hadlayay xaakimka islamarkaana uu rabay in garyaqaankiisu aanu qayb ka noqon sidoo kalena uu dhammeeyey akhriska qoraal uu soo diyaariyey uu ku ogolaaday inuu raaligelin siiyo cid kasta oo uu cabsi geliyey islamarkaana uu weydiistay inay cafiyaan hase yeeshee batrick stein oo sagaaliyo afartan jir ayaa isagu keliya raaligeliyey qoyskiisa iyo asxaabtiisa gafin white oo da-diisu ay tahay saddex iyo konton jir ayaa isaguna raaligelin bixiyey isagoo sheegay in shirqoolku aanu ka turjumayn waxa uu yahay sidoo kalena waxa uu raaligeliyey dadka soo galootiga ah ee ku noola dhismaha la weerarayey xaakiimka ayaana muujiyey in hadalka white ee maxkamaddu uu muujinayo inuu weli dafirsan yahay waxa uu sameeyey xaakimka ayaa sheegay in saddexda nin ee qorsheynaya weerarkan ay ka xun yihiin qaraxyadii magaalada oklahoma iyadoo ay sababtu tahay in shirqoolkan magaalada garden city ay dhiirigelisay nacayb isir diin iyo weliba asalka ay ka yimaadeen shirqoolkan magaalada kansas ayaa fashilmay kadib markii xubin ka mid ah uu ciidamada ku wargeliyey khatarta ka soo foolle arrintan waxaana uu ku maqhraati furay sannadkii hore markii la soo eedeeyey isagoo sheegay in stiin oo ka mid ah raggan uu bilaabay inuu shaqaaleeyo xubnaha kale si ay u dilaan muslimiinta soo golootiga ah kadib weerarkii bishii juune sannadkii laba kun iyo lix iyo toban lagu qaaday goob lagu caweeyey oo ku taalla orlando taasoo uu fuliyey nin hubaysan oo sheegtay inuu ka tirsan yahay kooxda is dhegaysiga xukunka raggan ayaa yimi maalin kadib markii laba xubnoodoo ka tirsan maleeshiya ka dhisan gobolka illinoy ay qirteen dembi ah bam lagu tuuray masaajid ku yaalla minnesota iyagoo sheegay inay filayeen in weerarku uu cabsin gelin doono muslimiinta maraykanka ku nool hase yeeshee weerarkaasi cidna waxba kuma aanay noqon aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo soo jeedinayay warbixintii wakaaladda wararka a b ay qortay